bismilah ramaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhowaada warkaas subaxnima idaacadda dalsam qodobada ugu waaweyn ee aad ku dhegaysan doontaan warkeena subaxnimada waxaa ka mid ah dab xalay siyaabo kala duwan uga kacay qaybo ka mid ah degmada xamurweyne ee gobolka banaadir iyo sidoo kale runtii hore ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa naafada ee kaga degan yihiin cisbitaalka martiine ee magaalada muqdisho gobiha khaatumaysteed ayaa xalay magaalada muqdisho kulan kula qaatay odayaasha waxgaradka siyaasiyiinta degaanada s c c iyo doobaano ka tirsan baarlamanka federaalk ee soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha ah ee jubbaland ayaa waxa uu sheegay inuu aad u danaynayo in degaano ka tirsan gobolka bari weliba guud ahaan puntland dhowaan ay yeelan doonaan hogaan degaan doorasho islamarkaana welihii degaanka dhowaan lasoo dhammaystiri doono madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegay ciidanka tababarka loo soo gabagabeeyey magaalada baydhabo xafladu uu qabtay qayb ay ka noqon doonaan dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda degaanada koonfur galbeed akhbaaraadka dibaddana waxaad ku daawan doontaan madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa sheegay in haddii dowladda dalka ingiriiska ee ciidan ay u soo dirto dalkaas yukrain ay noqon doonaan taargetka ugu horreeya ee beegsadaan ciidanka yimid gudaha dalkaas yukrain
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaasu qodobadii wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhowaada warka oo faahfaahsan aanu ku bilownaya dab ayaa xalay ah uu ka kacay degmada xamurweyne ee gobolka banaadir iyadoo dabkaasina uu geystay khasaaro nafeed iyo weliba mid maaliyadeeda bahda telefishinka dalsan ayaa waxa ay tageen goobta uu ka dhacay dabkaasi islamarkaana ay qeybi ka ahaayeen xarunta ay ciidanka xooga dalka ee ku naafoobay dagaaladii ay la galeen ciidankaasi dowladda etoobiya gaaraan isbitaalka martiini ayaa warkan waxa inoo faahfaahinaysa waryaheena safa cusmaan ka dhacda waxaan rajeynaa inay wax ka qabtaan ilaah baa wax ka qaban kara ummadan meel ay sixdaan maanta ma haystaan cid walbaba ciidaas meel sixisay meeshaan masiibaa ka dhacday dab baa qabsaday ilaa laba famili baa dhulka dabkii dhigay
halkan idinkala soo hadlaya waa qaybta dambe ee isbitaal martiini gaar ahaan halka ay ku noolaayeen ciidanka xoogga dalka ee saban saban kuwoodii naafada ahaa waxaa ka kacay dab aada u xoogan caawa halkan gaar ahaan gurigan idinkala soo hadlayay ilaa afar guri oo ku dhegan waxaa ka kacay dab saameyn u geystay islamarkaana gebi ahaanba burburiyey gurihii meelahan ka agdhowaa dadka deegaanka oo nala hadlay waxay sheegeen dabkan inuu socday muddo laba saacadood ah dadaalana ay bixinayeen sidii ay u damin lahaayeen taasna ay sababtay in hantidoodii badanaa ay ku burburtay maamulka degmada xamarweyne ayay sheegeen in gurmad uu soo gaarsiiyey islamarkaana uu qayb kala damiyey dabkan xaaladda ayaa hadda ah mid degan walow qoysaskii halkan ku noolaa ay caawa bannaanka jiifaan waa kuwan qaar ka mid a eheladii iyo dadka deegaanka oo dalsan t v ugu warbixiyey xaaladda dhabta ah ee halkan ka taagan wax dhibaatada hadda meesha dabka uu ka kacay koronto ahayd laakiin wax hadda naf ah kuma go-in qofna kuma dhaawacmin laakiin wixii hanti ahaa iyo waxa aad u jeedaan hadda gurigan jeliya kuwada wareegsanaa alwaaxyuu lahaa safituu lahaa guryo camiran oo wax walba oo adduunka loogu talagalay aana ka maqna inuu ahaa maantana waa aragtaa meel meella degaanay noqotay wuxuu salfaday ugu yaraan afar qoys oo ka tirsan naafada xoogga dalka soomaaliyeed xaaladda lagu sugnaa jawiga wuxuu ahaa mid iska caadiya salaada cishaha ayaa markaas laga soo babaxay ilmahana gabadha dimaashadii ahna oo walaalkay yuusuf cabdiqaadir uu qabay ilmaheeday seexsanaysay iyadoo jiif ilmihii u diyaariso ilmihii ay tatoosinayso ilmaha mid ka mid ah wuxuu yihi hooyay dabaa kacay dabkiina koronto ka kacay sidaasuuna uu ku saameeyey teeda kalena waxaan rabaa halkan inaan fariin ugu diro mas-uulka ugu soreeya dowladda federaalk soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha baarlamaanka iyo dhammaan beelaweynta ummadda soomaaliyeed meeshaan musiiba xoog badan ka dhacda waxaan rajeynaa inay wax ka qabtaan ilaahay baa wax ka qaban kara ummadan meel ay seexdaan maanta ma haystaan cid walbaba ciidaas meel seexisay oo meelgesi meel hadda ay degan yihiin malaha xaaladooda saan noqoto waxaan ka codsanaa dowladda soomaaliyeed inay gurmad deg dega u fidiso ummadan wax ay haystaan male hanti ay maanta meeshooda ku dhistaan male waxaan ka codsanaa inay u- si deg dega ugu soo gargaaraan intaasaan ka codsanaa meeshaan masiibaa ka dhacday dab baa qabsaday ilaa laba famili baa dhulka dabkii dhigay khasaaradaas baa ilaahay keenay waa masiibo rabbi keenay alxamdulilah calaa kulli xaalin marka waxaan idiin sheegayaa hadda wakaas annaga waa taagtaaganahay meeshii oo isku basbeeshaan taaganahay ee waxaa noo soo gurmay dadka xamarweyne xaafadda oo markaas nagu dhoweedo ay martiini ku taallo dadkaas waa u mahad celinaynaa gaar ahaan ninka guddoomiyaha xamarweyne ka ah marka waxa weeyaan ilaahay baa waxaas keenay wax walbo ilaahay keenayna waa lagu samraa marka waxa weeye dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan daawac cisho markay ahayd caawa guriga aan degannahay oo halkaan ah oo idiin muuqato waxaa ka kacay dab gabar dimaashideeda ayuu guriga korkiisa aa dab ka kacay ee, khasaaro waxaa gaaray guriga ilmo yar iyo waayeel aabbo waayeel ah guriga ku jiray alxamdulilah wax naf oo ma- oo dhibaato inama aysan gaarin caruurtii iyo waayeelada waa laga bixiyey laakiinse dhibaatadana gaarta waxay tahay wixii guriga noogu jiray alaab ahaa oo dhan waa ku basbeeleen intaasna waxaa waaye alxamdulilah ilahi mahadiis waay qadar ilahi waana ku qanacnay alxamdulilah wallaahi eh, koronto Eh, ugu yaraan afar qoys oo deris aan nahay guriga aada u weynaa deris aan nahay dab guriga ka kacay ilaa afartii qoys wuu u saameeyey gurigana afartiina qoys dhammaanteen il- naf mooye inta kaleeto caawan ku weyne alxamdulilah haa maamulkooda kuma dira waxaa imaaday after thirt- after fifteen minute Eh, kulligood waana imaadeen eh, dabdamiskana waa la keenay marka dambe dabka waa lagu guuleystay in la damiyo alxamdulilah
oo oo dafkii xooga badnaa ee caawa aan aragnay ee ka badbaadiyey naf wax qof aan naf oo ilaahay wax ku gaarsiin dad alxamdulilah wixii maal waa adduunyo laakiin dadaa daran dadna waxaa waaye waxaa waaye ilaahay een, amuurista ilaahay waxaa waxaa waaye inuu qofka bini'aadanka ah dadka walaalkii qofka walaalkiisa inuu u gurmado balse alxamdulilah haddeertaan wax maanta hadda oo nafa wax ku- qof wax kuma gaarin alxamdulilah guryiyaa dadka ka burburay intoo afar qoys camal gurigaa ka burburay safiya cismaan cabdulle warbaahinta dalsan halka dabka uu ka kacay ee
hogaamiyaha khaatuma state ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa xalay kulan kula qaatay qaar ka mid ah siyaasiyiintii waxgaradka ee xildhibaanada iyo wasiirada khaatumo oo kaga jira dowladda dhexe ee soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinayo cali aadan hogaamiyaha maamulka s c khaatuma mudane cabdiqaadir axmed oo cali ayaa hooga uu ka degan yahay caasimada soomaaliya ee muqdisho ku qaabilay mas-uuliyiinta sare oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya kuwaas oo u yimid booqasho islaan mas-uuliyiintan ayaa waxaa ka mid ahaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare mudane cabdulaahi cali timcade een wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya een maxamed eh, sheekh cali doodishe wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta iyo gaadiidka een saraya guud eh, een bashiir maxamed jaamac taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed saraya guud sulw axmed firin iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya mas-uuliyiintaas ayaa hogaamiyaha kusoo dhaweeyey magaalada muqdisho ayagoo markaasi tilmaamay inay ku faraxsan yihiin inuu yimid hogaamiyaha s c khaatumo magaalada muqdisho cabdiqaadir ayaa dhankiisa uga mahad celiyey mas-uuliyiinta dowladda ee booqashada ugu timid isagoo ku bogaadiyey soo dhoweyntii diirneed ee dowladda federaalk soomaaliya iyo shacabka caasimadu ay ku maamuseen wafdiga uu hogaaminayay
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegay in ciidanka tababarka loo soo xiray inay qeyb ay ka noqon doonaan dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis laftigareen ayaa dufcaddii sideedaad ciidankan tababar ugu soo xiray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyadoo tababarkaasna ay bixinayeen ciidanka aadmis ee ka socda dowladda dalka etoobiya waxaana sidoo kale inuu sheegay madaxweynuhu in ciidankaana qeyb ay ka qaadan doonaan dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab iyo sidoo kale sidii dadka shacabka ah ay dhibaataysan ay ugu gurman lahaayeen iyadoo uu sheegay in khasaaro ay kasoo gaari karto roobabka ka da-ay magaalada baydhabo iyo weliba guud ahaan kuwa la filayo inay ka da-aan qeybo ka mid ah maamulkaasi waa kan madaxweyne lafta gareen oo arrintaasi ka hadlaya
iyo fatahaadahan iyo roobkan saameeyey inaad qayb ka noqotaan jibadka nadiifintooda ka soo bixinta biyaha ugargaaridda jid u furidda intaba waajibaadkiinay ka mid tahay shaqo wanaagsan waxaan kugu hambalyeynayaa inay ka horeeyaan dufcado kale oo sidiina oo kale u soo tababartay oo toddoba dufcadooda dufcadahaas oo inta tababarnay siiyey la soo siiyey ayagana diyaar idiin ah inuu ku soo dhoweyn doono ciidanimada iyo howlgalka iyo oberethonka waxaa kaloo diyaar idiin ah saraakiisha laydiin tababaray iyo saraakiil kale oo i ka horreysay oo iyadana garab i ku siin doonto in kalena shaqaydin doonto in kalena shaqayn doonto istaraatiijiyada iyo nidaamka ciidanimada iyo qaabka aada u howlgalaysaan iyo difaacidda dalka intaba in kala shaqayn
wasiirka wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee maamulka puntland ayaa sheegay in maamulkiisu uu diyaarinayo sidii degaano fara badan oo ka tirsan puntland loogu sameyn lahaa arrimo badan oo ka tirsan golahayaasha degaanka wasiir juxa oo isagoo ka hadlayay kulan shalay lagu qabtay degaanka isku shuban iyo bandarbeyle ayaa sheegay in maamulkiisu uu diyaarinayo sidii degaanadaasi ay usoo dhammaystiri lahaayeen guud ahaan arrimaha ku saabsan sidii wax badan looga qaban lahaa hanaanka doorashooyinka golaha degaanka waxaana sidoo kale uu sheegay in maamulkiisu sii wadi doono sidii wax badan looga qaban lahaa inta badan degaanada harsan waxaana sidoo kale wasiir juxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu ka qayb galo munaasabadan xilalka ay ku kala wareegayeen guddoomiyii hore ee degmadaasi iyo weliba kan cusubba waxaana sidoo kale uu sheegay in arrintan uu aada ugu faraxsan yahay in badan baa la sugayay meeshaanoo maamul yeelata waxaan filayaa qof u soo joogay meeshaan oo goladayga laga doortay ama laga dhisay maanta ku horumarsan jirin anigana sharaf bay tahay inaan noqdo aniga wafdigaygu ciddii ugu horreysay oo tan maanta markhaanti ka ahaata sidaa quruxda badan mas-uuliyad weyn baa marka idin saaran wixii intaa la sugayey gola deegaan loo dhisi waayey reer isku shumays weeyeen mas-uuliyaddiisi idinka idin saaran tahay aad bayna u ballaarantay mas-uuliyaddaasi waan ogahay fursado waa jiraan laakiin waa hawl adag marka shaqo adag baa idin taalla kow waxaa idin yaallaa inaad horta dakhli abuurtaan oo dadka bar horta wax ka soo qaadaan oo intaydaan annaga nala xisaabtamin oo hay-adaha la xisaabtamin dadka reer istushuba dib ugu noqotaan oo isku tashaystaan baa laydinka rabaa waxaa laydinka rabaa waxaa idin sugayaa adeeg waxaa idin sugayaa amni waxaa idin sugayaa isku wad bulshadan oo loo baahan yahay in la isku hayo waxa intaasoo dhan saldhig u ah midnimadiinna midnimadiinna ayaa muhiim ah tusaale
wasiirka ayaa sidoo kale uu sheegay in deegaanada sidoo kale ay ka dhici doonto deegaanada puntland guud ahaana doorashooyinka golaha deegaanka si loo aado buu yidhi doorashooyinka la filayo january inay ka dhacaan magaalooyinka kala duwan iyo weliba qeybaha kala duwan ee puntland guud ahaana warkii subaxnimo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan khiyaartana dhegeysanaysa ay wanageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tirinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan matelin warlahelyaabaha talalhel